bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah golaha wasiirada oo ansixiyey magacaabista xisaabiyaha guud ee qaranka madasha samatabbixinta puntland iyo jubbaland oo golo ay ku midaysan yihiin kaga dhawaaqay nairobi wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya oo muqdisho kusoo xiray shirka afraad ee iskuduwidda howlaha caafimaadka ee dalka kulanka wadatashiga miisaaniyadda dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya laba kun iyo lix labaatanka oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan laba qof oo ku dhimatay kadib markii la weeraray macbad yuhuudda uu ku leeyahay manchester intaasi
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka caawa oo kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan golaha wasiirada ayaa ansixiyey magacaabista xisaabiyaha guud ee qaranka cabdinaafac xasan ayaa inoo faahfaahinaya golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa kaasi oo uu shirgadoominaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre kulankan ayaa diiradda lagu saara arrimo dhowr ah oo khuseeya maamulka dhaqaalaha amniga iyo siyaasadda dalka kulan golaha wasiirada ayaa cod aqlabeed leh ku ansixiyey suujiyeynta wasaaradda maaliyadda ee ku aadan magacaabista maxamed maxamuud cabdulle inuu noqdo xisaabiyaha guud ee dowladda dhanka kale waxaa ilqaalis lagu samey xisaabiyihii guud ee hore ee dowladda cabdiraxmaan maxamed anas iyadoona xilkaasi loo magacaabay maanta maxamed maxamuud cabdulle shirka golaha wasiirada ah ay maanta yeesheen sidoo kale kulankii maanta ayaa lagu ansixiyay istaraatiijiyadda heer qaran ee lagu xakameynayo lagana hortegayo qaraxyada farsamada laga sameeyo tani waxay qayb ka tahay dadaalada lagu xaqiijinayo amniga iyo badbaadada shacabka ayaa lagu yidhi golaha wasiirada ayaa sidoo kale maanta meel mariya heshiisa afgaraad oo ku saabsan wadatashiyo siyaasado u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo tajikistan si loo xaqiijiyo xiriirka labada dal kulanka maanta ayaa sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay warbixino ku saabsan diiwaangelinta aqoonsiga qaranka iyo la tashiyada dastuurka ee qeybaha bulshada lala sameynayo si loo dhammaystiro dastuurka meelgaarka ah ee dalka kulankan maanta golaha wasiirada ee soomaaliya ay yeesheen ayaa muujiyey sida xukuumadda uga go-antaha horumarinta hanaanka maaliyadeed adkeynta amniga iyo xoojinta xiriirka dulimeesyada ee caalamka madasha samatabixinta puntland iyo jubbaland ayaa gole ay ku midaysan kaga dhawaaqay nairobi sulaymaan raage ayaa inuu faahfaahinaya waxaa loo arkayay dhacdo weyn oo siyaasadeed iyo isbeddel in ay toos u wada hadlaan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe saacado guux siyaasadeed uu soo baxayey aadna looga hadlayey kulanka la filayo in kismaayo uu ku dhex maro xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha jubbaland ayaa hadda waxaa soo baxay war kale oo ka duwan suurtagalnimada in villa soomaaliya iyo jubbaland ay sii wada socdaan magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa saacadii lasoo dhaafay ka socday kulamo siyaasadeed oo u dhexeeya mucaaradka iyo hoggaanka maamulada puntland iyo jubbaland waxyar uun kadib markii uu soo baxay qorshaha villa soomaaliya ee in madaxweynaha uu tago kismaayo waxaa xoogaystay loolanka siyaasadeed iyo kulamada ka dhanka ah villa soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi dani iyo xubno ka mid a madasha samatabixinta mucaaradka ayaa ku kulmay magaalada nairobi kulan aad looga wardhoorayey mucaaradku ay doonayeen in fariimo ay u dhiibaan axmed madoobe ayuu ahaa hase ahaatee waxaa soo baxay war saxaafadeed looga hadlay kulankii ka dhacay nairobi ee u dhexeeya mucaaradka iyo maamuladaasi war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi maantu ay taariikhdu tahay labada bisha oktoobar labada kun shan iyo labaatan waxaa magaalada nairobi ee dalka kenya shir isugu yimid madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee jubbaland iyo puntland axmed madoobe iyo saciid dani sidoo kale shirkan waxaa ku sugnaa oo dhinacyadaasi ay la kulmeen madasha samatabixinta soomaaliya oo ay matalayeen ra-isul wasaare hore xasan cali kheyre ra-iisul wasaare hore shirdoon saacid iyo cabdiraxmaan cabshukuur warsame shirkan waxaa looga wada hadla baa layidhi xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda amniga iyadoo ay si gooni ah diiradda loogu saaray sidii soomaaliya ku gaari lahayd mustaqbal wanaagsan oo u horseeda xasilooni siyaasadeed amni sugan horumar dhaqaale iyo weliba arrimaha kale ee hortelinta u leh dalka shirka madasha samatabixinta mucaaradka iyo maamulada puntland jubbaland waxaa laga soo saaray ilaa iyo shan qodob kow in la dhiso golaha mustaqbalka soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin madasha samata-bixinta iyo dowladaha jubbaland iyo puntland in si dhaqso ah si laysugu yimaado gudaha soomaaliya si looga arinsado go-aanada laga gaarayo xaaladda galaguurka ee siyaasadda dalka saddex in shirka soo socda lagu dhammaystiro dhismaha golaha mustaqbalka soomaaliya afar shirku wuxuu ugu baaqayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta iyo ka shaqaynta midnimada xasiloonida dalkooda kana hortagaan cid kasta oo dhaawaceysa wadajirkooda shan shirku wuxuu u mahad celinayaa dowladda kenya dadaalka ay ugu jirto sidii soomaaliya u heli lahayd xasilooni iyo horumar wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho kusoo xirtay shirka afraad ee isku dubidda howlaha caafimaadka ee dalka axmed cali ayaa muqdisho kasoo diray shirweynaha afraad ee iskudubidda howlaha caafimaadka dalka ee ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey muqdisho waxaana soo xiray wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dhaktar cali xaaji aadan abubakar iyadoo ay gebagabada shirka ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha caafimaadka ee federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada wakiilo ka socday deeqbixiyaasha caalamiga ah iyo qeybaha kala duwan ee bahda caafimaadka shirka ayaa muddo laba cisho ah oo uu socday waxaa lagu soo bandhigay guulaha laga gaaray adeegbixinta caafimaad ee dalka caqabadaha jira ee u baahan in la xaliyo iyo dejinta qorshayaasha caafimaad ee shanta sano ee soo socota ee agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dhaktar guuleed cabdi jaliil oo ugu horeyn ka hadlay xiritaanka shirka ayaa sharaxay waxyaabihii muhiimka ah ee kasoo baxay kulankooda waxaan si wada jir ah maaragtay u kumid garaynay haddaan nahay baxwadaagta iyo dhammaan stakeholderska sectorka caafimaadka soomaaliya in adeeg bixinta caafimaadka dalka ay sii socoto oo maaragta wax interruption ah ama hakad ah uusan ku imaan oo aan ka wada shaqayno dhammaanteed kaalinta ugu weynna ay qaadato dowladda federaalka oo maaragtay maadaama inta badan mashaariicdii caafimaadka ay gunaanad yihiin oy ku egyihiin sanadkan dhammaadkiisa diyaargarowga uu qaadan karo muddo marka muddadaa udhexaysa inuusan gaab dhicin inaan maaragtay wada kumid garaynay ka wada shaqaynay kaalintii dowladdan ee maaragtay hormuudnimadan ee halkan aan ku ballan qaadnay waxaan kaloo waxyaabahan maaragtay labadii maalin aan ka doodnay islaana qaadan waxaa ka mid ahaa hanaanka maalgelinta caafimaadka dalka muddadii hore la soo dhaaftay kolley wax la taaban karaa la qabtay taageero waxay ahayd wax ku ool ah oo maaragtay dib u qaabeysay dhismaha hanaanka caafimaadka dalka laakiin si aan natiijo intaan ka ballaaran u gaarno waxaan go-aansanay inaan midayno maalgelinta oo aan isticmaalno hanaanka bullet fund mechanismka ah wuu bilowday sidaan hore u sheegnayba oo maaragtay dowladda hormuud ah iyo baanka adduunka iyo hay-adaha kale oo maaragtay deeqbixiyahaba oo ku biireen waayo arrintan waxay daba socotaa wixii aan ku heshiinay mabaadiida aan ku heshiinay hay-adaha bahwadaagta aan nahay ayay daba socotaa oo ahayd inaan hal qorsho iyo hal maaragtay maalgelin iyo hal maaragtay hanaan dabagal inaan yeelano waxaa ilaahay maadiisa inaan ku guulaysan inaan hal qorsho yeelano oo maaragta ku allaangaraysan qorshihii casriyeynta qaranka ama n t b-ga marka waxaan joognay inaan commitmentiga labaad hirgelin oo ah inaan maalgelinta midayno iyadiina maanta waxaan isleeyahay bilow wanaagsan ayaan haynaa wasiirka caafimaadka koonfur galbeed dr siciid axmed cali ayaa tilmaamay in shirka ay kasoo baxeen qodobo wax ku oola oo wax weyn ka bedeli doona adeegbixinta caafimaad ee dalka haddii adeegbixinta caafimaadka ama hanaanka caafimaadka ee dadweynaha loogu adeegayo uu feelgaroobo oo aanan maalgelin ku filan aanan la siinin natiijada ugu xun ee ka dhalanaysa waxay tahay ama natiijada ugu dhow ee ka dhalanaysa waxay tahay naf inay go-ooto qof inuu ku dhinto ama hooyo inay ku dhimato ama maxay ahayto cunug inuu ku dhinto ka wasaarada ahaan ama madaxdii caafimaadka dalkeena hadday ahaan lahayn heer federaal ama ha ahaadaan heer state waxa aan mas-uul aan ka nahay waxay tahay cunuga dadku qaar waxay dhahaan cunuga maalinkuu dhasho ilaa inta qofku uu ka dhimanayo aniga ma qabo waxaan mas-uul aan ka nahay cunugaasi maalinka ugu horeysa ee caloosha hooyadiisa oo ku beermo wuxuu u baahan yahay adeeg bixin caafimaad uu u baahan yahay marka waxaan rabaa in dowladdu maanta commitmentiga ay samaysay in lagu ammaano lagu dhiirigeliyo lagu bogaadiyo haddana sidaas ay tahayna in lasii xasuusiya intaan in ka badanna inaan ugu fadhino waana rajaynayaa intaasaan ka badan inay ku bixin doonaan wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya dhaktar cali xaaji aadan oo soo xiray kulanka ayaa xusay in dowladda ee mudnaanta koowaad siinaysa sare u qaadidda adeeg bixinta caafimaad ee dalka si ay shacabka soomaaliyeed u helaan adeeg caafimaad oo hufan tayo leh la iskuna haleyn karo caafimaadka soomaaliya marxaladdan wuxuu marayaa marxalad adag oo aan u baahan nahay mas-uuliyad wadareed inaan wada qaadanno mashaariicda caafimaad ee dalka ka socoto waa gebogebo deeqihii caalamkana maxay ahayd qaar badan ayaa la goostay gaar ahaan deeqaha caafimaadka aadi jiray sidaa darteed waxaa nugu soo wajahan laba kun labaatan iyo lixda marxalad adag oo adeeg adeeg bixinta caafimaadka soomaaliya ay halis ku jirto dowladda soomaaliya iyada oo ka duulayso mas-uuliyadda ka saaran shacabkeeda iyo in aysan kala go-in adeeg bixintaas waxay ballan qaaday shacabkeeda hortiisa iyo deeqbixiyaasha iyo saaxiibada caalamiga hortooda ay ka ballan qaaday in ay ku dadaalayso adeeg bixintaasi inaysan kala go-in mas-uuliyaddeeda ay qaadato national budgetkana lacag ay ugu qorshayso sanadkan dowladda soomaaliya caafimaadka shacabkeeda mudnaan koowaad ayuu u leeyahay wax badan waa laga qabtay waxaad arkayseen infrastructure-kii in oo caafimaadka uu soo kabtay oo wax laga qabtay shalay waxaad arkayseen in la xarig jaray mashruuc koronto lacag la-aan ah lagu geliyey ilaa boqol iyo konton xarumood oo caafimaad oo xarunta ugu yar ay bixin jirtay lacag dhan shan boqol oo dollar xarunta ugu badanna ay bixin jirtay lacag ka badan labaatan kun oo dollar bishii kulanka wadatashiga miisaaniyadda dowladda ku-meel gaarka soomaaliya ee laba kun iyo lix iyo labaatanka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho cabdiqaadir ismaan ayaa muqdisho ka soo diray kulanka wadatashiga miisaaniyadda laba kun lix iyo labaatan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo muddo laba maalmooda socday ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho munaasabadan ayaa intay socotay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ugu horeeye wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdulkhafaar xaange aqoon-yahano bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana lagu soo bandhigay waxqabadka miisaaniyadda sanadkii hore iyo wadatashiga talooyinka bulshada miisaaniyadda laba kun lix iyo labaatan labadii maalmood oo uu socday kulanka ayaa dadweynihii ka soo qayb galay waxa ay su-aalo ay weydiiyeen mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya
si at least loo dabaro gaabkaas aad ku tiro badan lama dabari kar laakiin in la yareeyo qofkii shalay la daaladhacay wuxuu cunay iyo waxbarashada markay tiradii qaali ay noqotay ku darsanto xoogaa cariiri badanaa jiro marka mashruucan baxnaano kala socdo si kaas la mid ah projects badan oo maalgelin ah lasoo kordhiyo oo dadka ganacsi yar loogu sameynayo si at least nolosha ay u noqoto mid meel dhex soo gaarto
ugu horreyn horta waxaan kamid ahaa ardayda qaranka oo dhigatay jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaan ahay magacaygu ahaa abdishiid maxamuud maxmed waxaan dhigtaa dhaqaalaha su-aashaan qabo waxaa waaye waxaa sheegteen in yani wax soo saarka gudaha aad taageereysaan waxaana jiro isheeg dalkeena wuxuu leeyahay wax soo saar badan sidee aan ku taageernaa dalkeena wax soo saarkiisa anigoon yani waxaa jira sin productisa tusaale dalkeena wuxuu leeyahay bariisoo kale leeyahay bariisoo soo saarnaa sideen ku taageernaa bariiska dalkeena iyadoo laga keenaayo dalal sheegay aniga noola keenaayo bariiska isku qiimana ma aha dalka wax laga soo saariyo waxa isheeg dibadda laga keeno waxaa qiimo badan dalka wax laga soo saarna qaabkee aniga aan ku taageernaa marka aan u joojinaa yani bariiska dibadaha laga keenayo ama badeecooyinka dibadaha laga keenayo u qaalisan yihiin badeecada soomaaliya see u taageernaa
ka soomaaliya sida ugu sharafta badan wax walba hoo kor u wada wixii xunna hoos u daadaajidisa marka annaga waxaan nahay ururka haweenka qaranka soomaaliyeed ururka haweenka qaranka soomaaliyeed maxaa idinkaga qorshaysan in aad bajetka miisaaniyadda labada kun labaatan iyo lixda inaad qorshihiina ku dartaan maxaa idinkaga qorshaysan agaasimaha miisaaniyadda qaranka axmed cabdi aadan iraad oo xiritaanka kulanka maanta goobjoog ka ahaa ayaa ka jawaabay qaar ka mid ah talooyinka ay soo jeediyeen bulshadii ka qayb gashay kulanka
oo keliya oo cusub oo lagu talagalayo bahda social sectorka oo caafimaadka iyo waxbarashada isugu jira ismaaciil sidoo kale okay ismaaciil waa talu soo jeediyey waa mahadsan yahay oo la xiriirtay dadka barakacayaasha dadka danyarta xanaasida waa aragti fiican waaye waa qaatay waana geenayaa inay maaragtay mashaariicda jira hadda si restructuring wixii laga samayn karo lagu sameeyo maaragtay sidii dadka loo caawilaha gargaar oo kale waa hawl dhanoo wax soo saarka iyo la xiriirta muxuu ahaay dadka in fursado loo abuuro muxuu ah baxnaano sidoo kale oo mashruuc kale jira oo dadka tabaalaysan lagu caawinayo marka waxa la wixii markaa restructuring ama dib u habeyn lagu sameynaya mashaariicdaas waa talo wanaagsan waa qaaday waana gudbinaya madaxdan u gudbin doonaa kolley uu ka jawaab doonaa arrinta cabdirashiid uu ka dhawaajiyey ee ahayd sidee maaragtay lagu taageeri karaa wax soo saarka gudaha haddii badeecada dalka gudihiisa ka soo baxday ee tan dibaddu tan dibaddu ay ka jaban tahay waa arrin aanba la qabo una baahan waktigeeda in la geliyo lagana shaqeeyo wasaaradda maaliyadda wararkeeda waxaa ka mida madheeyeeda inay maaragtay badeecada dibadda ka timaada ay saarto maaragtay cashuura dheeraada ay saarto laakiin dee wax walba muxuu ahay haddaad tirahda maanta to badeecada dibadda ka timaada cashuur dheeraadan dhakada uga dhufanaya horta waxa gudaha ka soo baxay ma ku filan yihiin waxa ma dadka dadka baahidooda ma ku filan yihiin wax u baahan weyn marka in analysis intii la sameeyo laga baaraan dego la ogaado bal horta capacity-ga dalka wax soo saarkiisu intuu dhan yahay ma looga maarmi karaa badeeca hebel ama beriiska uu tilmaamoo kale in maaragtay dibadda laga keeno dal guduhu ma iskaga filnaan karaa kadib markaas go-aamo siyaasiya la qaato oo markaa wax ka bedelaya siday wax ahayeen intaasaan kusoo koobayaa waxaan isleeyahay waktigii waxaan joognaa qadada waana labadii iyo xoogaa xarjina intaan intaan kusoo koobno wixii kale oo dheeraada bejka wasaaradda maaliyadda su-aalaha daaradta nagu soo weydiin kartaan waana nagu soo diri kartaan talooyinka marka shirka iyagii iyo kulankeenni intaasaan kusoo gabagabaysano halka aad naga dhegeysanaysaana waa radio jowhar markana warka caalamka sidaa wararku ay sheegayaan laba ruux ayaa la rumaysan yahay in ay geeriyoodeen saddex kalena ay ku dhaawacmeen gaari la jeesiiyey dad badan kadibna uu nin toogay ku weeraray dad joogay macbad yuhuud ay leedahay booliska ayaa laga soo wacay macbadka yuhuudda ee ku yaala magaalada manchester dadka ayaa isugu yimid maalintii ugu muhiimsaneyd diinta yuhuudda oo la xuseeyey maanta booliska waxay ku dhawaaqeen balaato oo ah erey ay adeegsadaan marka ay ka jawaabayaan weerar argagaxiso ah muuqaallo lagu wadaagay baraha bulshada ayaa lagu arkayay saraakiil hubeysan oo qori ku taagaya nin dhulka yaalla iyo qof dadweynaha ka mid ah oo qaylinaya qofkasta dib ha u baxo qofka dhulka yaalay ayaa u muuqday inuu doonay inuu istaago kadibna xabad ayaa bilaawtay qof kale ah dhulka yaalay oo aan lahayn wax dhaqdhaqaaq ah dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibida cawna soo gaaray waa nigantahay cuduw warka iyaga seeganay wax dib ugu daalacan karaan barta aan facebook kulana radio johor waanigu abdiqaadir maxamed iyo macanaa sidaas sii nabadgeliyo